hooyo xabiibo jaamac aynaashe oo ah hooyo haysata saddex inamood oo maskaxda ka buka oo maanta u waramaysay shabakada wararka ee timcadda news ayaa ka warbixisay xaalada nololeed ee qoyskooga islamarkaana ka codsatay dadweynaha muslimiinta ah inay ilaahay dartii usoo caawiyaan bisha barakaysan ee ramadaan oo aynu ku jirno dabayaaqadeedii waxaana hadaladeedii ka mid ahaa sida tan insha alle rabbi karaamadkii ilaahay nimco khayrle baan ilaahay kaaga baryana nimco khayrle kuwa maqan ee naga dheer naga fog insha alle rabbi karaamadkii ee noo soo wacay ee noo yeedhay ee kuu yeedhay insha allah ilaahay ilaahay lan barakooda allah ka dhigo lan barakooda allah ka dhigo roobka sidaasuu dibadda iyo daaftaba noogu hayaa wuuna hayaa oo walaalayaal wuuna hayaa oo hooyo wuuna hayaa hadiyo habeen buu roobkaasuna hayaa oo madaad baana qaadayo daafta dusha nagaga daa duusha ayuu nagaga daa hareera maraya iska daa dushuu nagaga daa hoy iyo baraka hoy barakalaanu ilaahay ka rajaynaynaa inaad noo soo waa noo soo waabtaan oo noo soo keentaan mudda muslimiinta waxaan ilaahay ka rajaynayaa muslimiinta dhammaanteed meel kasta ha joogtee muslimiinta dhammaanteed islaama alla nuur ha saaro allaha barakeeya inay inay noo soo waabaan baro aanu gallo oonu ku nafisno oonu roobka ka gallo oonu oonoo hoy noqota oo sharaf leh wax gogola malihin wax dhare ma haysano wax alla waxaanu goglanaa ma jiraan ilaahay waxaan ka baryaynaa in muslimiintu noo soo tawaabto ilaahay waxaanu ka baryaynaa in muslimiintu noo dhaqaaqdo ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay muslimiinta noo barakeeyo noo barwaaqeeyo noo koriyo noo kaalin geliyo uu noo nimceeyo ayaanu ilaahay ka baryaynaa muslimiinta dhammaanteen ummadda nebi maxamed sharafkiiyo cisigiiyo quruxda alla saaray insha alla rabi karaamadkii inay inay gurmad sharaf leh noogu noogu kacdo gurmad sharaf leh oo ilaahay ku barakeeyo ku barwaaqeeyo ayaanu muslimiinta dhammaanteed uga baahannahay oo baahi aada u qabnaa oo baahida aada u qabaa oo baahi aada u qabaa insha alla rabi karaamadkii insha alla rabi karaamadkii ilaahay muslimiinta kor u qaada mooye hoos uma qaado kor u qaado ilaahu muslimiinta kor noogu qaad ilaahu muslimiinta kor noogu qaad ilaahu muslimiinta kor u qaad ilaahu hoos u qaad ilaahu kor qaad ilaahu kuwii ilaahu kuwii dayaxa hadhsada dayaxa hadhsada waad gaadhsiin kartaa ilaahu waad gaadhsiin kartaa ilaahu muslimiinta waad gaadhsiin kartaa ilaah karaamadkii ilaahay waxaan ka baryayaa inay ku soo iidsiiyaan inamada dhammaan iyo jiifana ee wada buka in ilaahay sharaf ay ku soo waxay ku iidaan waxay ku iidaan dhar iyo dhuuni waxay ku iidaan in ilaahay noo soo in ilaahay u soo dejiyo in ilaahay noogu soo dhiibo in ilaahay noogu soo dhiibo muslimiinta ayaanu ilaahay ka baryaynaa oonu ku iidno oo ku barwaaqaysano oo ku badhaadhno aynamadaa buka saddexdaa nin halkaa jif in ilaahay darajo iyo deeq ilaahay muslinka ilaahay usoo sakir usoo siiyo ay siiyaan oy u anaxaan oy ka danqadaan ayaan ilaahay ka baryayaa ilaaha weyne macbuuda sidaasaan ilaahay muslinka ka baryaya sidoo kale siraad maxamuud cawad oo sheegtay inay ilaahay dartii uunu caawinayso oo aanay ehel iyo qaraabo toona ahayn qoyskan ayaa sheegtay inay u hayaan lacag dhan toban kun oo doolar iyo dheeraad iyada oo sheegtay lacagtaasi inay ugu talagaleen in guri loogu dhiso balse lacagtaasi ay u deeqi weyday wax guri loogu dhiso waxaana hadaladeedii ka mid ahaa sida tan awalan waxaanu ka codsanaynaa maxay ahayd dadka muslimiinta hoo dhan ka codsanaynaa yacnihii dhibaatada halkan taalla waad arki doontaan websayteka haddaa gashaan tiifiyada intiina hore aragteen kolley waxaa laga yaabaa inaa aragteen waa meel dhibaato fara badani taallo waa meel saddex nin oo xanuunsanaya ay joogaan waa meel hooyadaa siddeetan jirkii maxay hayday xoog u tahay waa meel yacnihii maxay hayday booskii yaraaye ay ilaashanayeen ay aaminsanayn in loo dhiso oo yacnihii ay hoy ka helaan yacnihii dhinac waddaa kaga dhacday intii dhismaysay inta kalena waa doox sawirka waa laydinku soo daraya insha allahu tacaala waxaanu idinka codsanayna markaa lacag waanu haynaa laakiin lacagtii dhismihii iyo daadka buuxintiisiibay u qaybsan weyday halkan haddii laga raro markaa maxay ahayde booskii la iibin lahaa iyo waxay u qaybsan weyday lacagtii dhismihii lacag toban iyo dheeraada baanu hayna toban kun iyo dheeraada baanu hayna laakiin haddana fari kama qodna faanoo leh waayo baahidaa taalla dabiib bay nimadii u baahan yihiin meel maxay hayde yacnihii qofkii oo mee biicadii oo hore uu ku xanuunsanayey daaraddii wasaaradiisa la fadhiisanayay wakaadadiisa la fadhiisanayay qofkii oo jooga lama dabiibi karo meel lama geyn karo dhakhtar lama geyn karo marka waxaanu garanoon go-aansanay anagii dad muslimiina annagoo aan ilaahay dartii mooyaane aanan isaantaa shaqa isku lahayn isna aqoonin waxna ehelna aanan ahayn ilaahay dartii mooyaane haddana ilaahay dartii baan ugu dhaqdhaqaaqay sidaa la ajigeeda ninkan waxaan idinka doonaya idinka codsanaya biidnillahi tacaala allah idinla karsiiye maxay hayde inaa yacnihii nafihiina juhdigiina iyo lacagtiinaba nagu soo taageertaan anigu maadaama aan anigoo wadankii jooga juhdigii la imi idinla soo gaarsiiya intii karaankayga ahayd waxaan idinka codsanaya idinkana garab sidaa noo siin lahaydeen ee baahida maaragta maansha maanta halkaa taalo waa mid laynagu eegayo laynagu imtixaamayo qof kasta inaga mid waxaa laga yaabaa guri wanaagsan oo qurux badan oo goglan oo maxay hayde wax waliba yaalin buu galaa ayaguna halkay ku nool yihiin waa arki doontaan waana arkaysaan باذن الله تعالى خيرك الله ينوافجه ولا الله يروى بالرمضان يعني ما هي هذه حق العيد لو سو دريا ما هي هذه اسمها وحي لقى لقى كلمه كره لقى كلمه baahidaas waa mid inoo taalo islaam oo dhan u taala maaha inagoo kaliya soomaaliya kaliya uma taalo caalam islaam oo dhan dadka ku nool bay u taalaa ciddii ilaahay maxay ahayd karsiiya unbaana deeqanibada qaadanaysa ilaahay idankiisa waxaan ka codsanayaa idinka codsanaya ilaahay dartii idinka codsanaya inagoon isgaranaynin haddana maxay ahayd yacnihii kalimatu laa ilaaha illallah baynu ku walaalownay iyaguna aynu kula walaalownay insha allah marka ilaahayna hayna karsiisa khayr ku jiro biidni illaahi tacaala halkaa ninkii qof yimaado aan ooyni ma jiro yacnihii maxay ahayd qofkii kasta ee yimaada halkaasi arkaa wuu ooyaa indhihiisa ilmaan ku hubaa qof kasta aniga laftigaygu maxay ahayd yacni intaan hadlayo wallahi oohin baa igu soo taagan dhibaatada meesha taalla markaad aragtaan yacnihii qof kasta oo damir ku jiro yacnihii wuu ka naxayaa marka waxa weye khayr iyo xasanaad allah idin siiyo hadalka badin maayo waxaan idinku maxay idinka codsanayaa uun in aa maxay ahayd dhibtaa ka girgirataan yacnihii waa mid inoo taalla qof kasta waa imtixaan imtixaankana intuu qaadi karo baa la saaraa reerkan waa reer imtixaan ku dhacay imtixaankana waxa weeye ehelkiinaga waa wixii awoodeenna aynu yacnihii maxay ahayd kaga dee aynu ka taageeraa loo baahan yahay walaalayaal biidnillahi tacaala ilahayna khayr idin siiyo suuli ay galaan baan ilahayn meel hooyo hoy rab ka galaan baanay lahayn yacnihii maxay ahayd intii yaree buulasha uga dhisnaayeenna waddaa kaga dhacdo markaanu iminka isnidhi qoladii dhismaha keennay eenu dhibla hadda hala cabiro wixii ay noqonayso waxay noo sheegeen inta yaree maxay ahayd dhismaha noqon lahaydba inay wadda ku dhacayso inta kalena waa doox meeshii islaantii waxay tiri reerahan jaarka biyaha bilaasha baan ku qabaayo islaamkaa ii dhaamiya kama guuri karo inta ku xanuusin horta markii hore jaga iibiya saala ajigeed jagadii waanu iska dayna waxay tiri halkan kama maarmi karo ciddii biyaha naga xidhi lahayd ayaa loo baahan yahay dal iyo dabadba xataa dowladda laftigeeda haddii ay maxay ahayd arkaan websaydada hadday arkaan mas-uuliyiinta dowladda ee maxay ahayd maayirku ka mid yahay ee daakhilku ka mid yahay dee maxay ahayd qof walba maxay cid walba iyaga ka masuula maanta ilaahay inta kasoo haysa wadanka iyaga ka masuula masaakiintana iyaga ka masuula yoomal manaayaan baana la su'aali doonaa waxaan leeyahay dad ragga mas-uuliyiinta ah in ay maxay ahayd kaalintooda qaataan ka shicib ahaan anagu haddaanu kaalinteeda qaadano dhaqaalihii yaraa ururinay iyagana inay ama dhulkii keenaan oo dhul maxay ahayd u cuntamo yacni magaalada dhexdeeda ugu bedelaan xaq baa loogu leeyahay dhulbedel inay helaan dowladda hoose laftigeeda taasaanu ogeysiinaynaa ilaahay dartiina ugu maxay ahayd ugu baraarujinaynaa in daakhiliga laftigiisu dee maxay ahayd madaxweynaha inta ka soghaysa iyagaa maxay ahayd wuxuu yidhi waxaan hay wasiirkii daakhiliga waxa lagu xidhibaha jira maaha amniga oo keliya baahida iyo masaakiinta iyo ducfada iyo dadka liitana maxay mas-uul bay ka yihiin yooman min al ayaam ayaana maalinta ilaahay la hortaagay mas-uuliyadda la weydiinayaa nimanka mas-uuliyadda ahna waxaan ku leeyahay in maxay ahayde xilkooda ay arkaan oo xilkooda gutaan oo ay maxay ahayde isxil qaamaan ma aha reerkan oo keliya dhibaatadu way fara badantay laakiin maanta waxaa farta lagu hayaa ee indhaha indhaheena u muuqda waxa weeye reerkaas reerkaa masaakiinta ah ee raggii ka waalan yahay islaantina islaantaa sideetan jirkaa tahay maahay cuntadii anugu keenay baana xataa u karin karin wax kale iska dhaaf shaqaalo uma qaban karo oo maxay yadee shaqaali meel ku badbaadayso raggii xanuunsanaya kaga badbaadayso dee maxay bare iyo beela joogto wax u karsan male marka waxa weeye dee dhibtaasi way noo wada muuqataa waanayna wada saamaysaaye waxa weeye inaanu kala hadhin baan leeyahay reeraha laga istaago mas-uuliyiintu maxay ahayd xilkooda qaybtooda ha qaataan dowladda hoose laftigeeda waxaan ku adkaynayaa inay meesha maxay ahayd ama dhulbedel maxay ahayd dhaqso ah ay iska qalqaaliyaan haddii ilaahay ka dhigo ama ay meeshan sidii ay biyaha u xidhi lahaayeen intaa hadhay biyaha uga xidhi lahaayeen ay falowgeeda galaan taasaan ka codsanaya iyaga mas-uuliyiintana khayri xasanaad laha siiyo inamadan yaryar ee maxay hayde isa soo xilqaamay ee inanka noo soo dirayna ilahay khayri xasanaad laha siiyo intii maxay hayde aragtay ee akhrisatay ee maxay hayde aragtana ilahay khayri xasanaad ha siiyo ilahay maxay hayde jiriiracada ha geliyo maxay hayde waxaan idinka rajaynayaa inaa markaa aragtaan aa maxay hayde isxilqaami doontaan oo yacni maxay hayde hawsha qayb nagala qaadan doontaan taas baan idinka rajaynayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته